بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إن شاء الله تعالى كتاب كنا الدروس المهمة دروس مهم كأه وهقري الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باس رحمه الله رحمة واسعة إلهينا سبحانه وتعالى وقع أنفعي أمد علم جيسا كتاب كان وكمد كتبت شيخ القرآن مؤلفات كيسا إلهي سبحانه وتعالى آدي آدتك أبو أنفعي dadkana ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u barakeeyey sheekha kitaabkiisan uu qoray waxa cibaaraadkiisa iyo hadalladiisu ma adka dee waa yani cibaaradiisu waa sahal hadallada sheekhu aad bay maxaanku idhahda u jilicsan yihiin hadallo adagna maaha cilmi fara badan iyo fawaaid fara badan waa laga helaa sheekha raximahullah kutub fara badan oo kalena waa uu qoray oo ummaduna u baahan tahay dadkuna ay ku intifaacaan culummaduna waa warahatu lambiyaa yacni culummada iyo ahlucilmigu waxay dhaxleen ambiyada iyo rususha dhaxalkoodiiba hayaan sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay ama rasuulkuu caddeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qofkuna dee inuu dhigto shaygii uu u baahnaa ee dee diintiisa inuu tasxiixiyo cibaadaadkiisa inuu barto siduu u tukanayo siduu ilaahay ugu dhowaanayo siduu u soomayo yacni qofku inuu bartaa oo dee diintiisa iyo inuu macrifo iyo aqoon u yeeshaa waa shay waajiba qofka saaran inuu dalbo cilmiga iyo dhigashada cilmigu waa shay qofka saaran marka culummada ilaahay ha ka abaalmariyeen mar kastaba kutub iyo rasaa'il kutub yaryar iyo mid waaweyn ayay qoreen oy ku sharaxayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii ama dee qur-aankii ku sharaxayaan sunnihii bay ku sharaxayaan calayhi salaatu wasalaam iyagoo oo ictimaadaya ama dee mar kastaba cuskanaya kitaabka ilaahay iyo dee sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka kitaabkeenani wuxuu ka mid yahay kutubta naafica ah ee uu qoray sheekhu raximahullah raxmatan waasica sheekha kitaabka qoray magiciisu de waa caan waana la yaqaanaa asheekh cabdilcasiis ibnu baas raximahullah in yar haddaynu ka warranno badnayn noloshiisa oo yaro koobkooban sheekhu raximahullah gacantiisu ku qoray ama qalamkiisu ku qoray isagoo ka warramaya siiradiisii iyo noloshiisii maalmo nololeedkiisii isagoo ka warramaya sheekhu wuxuu yidhi raximahullah raxmatan waasica waxaan ku dhashay magaalada riyaad sacuudiga kun saddex boqol iyo soddonkii waxaan ahaa buu yidhi sheekhu qof markii uu dhashay indhihiisa qaba oo indha dee indhihiisa leh ayaan ahaa wax arka markii ugu horraysay waxbarashada bilaabay kadibna xanuun baa igu dhacay oo indhaha igaga dhacay kun saddex boqol afartan iyo lix waxa dacfi iyo indhihii ay hoos araggoodu u yaraadeen xanuunka daraaddeed ama xanuunka awgii kadibna in yar kadib indhihii labada indhoodba sheekha raximahullahu tacaala waa indhabeelay indhihii waa ka tegeen isagoo sheekhu iska sabrayo iska ixtisaabaya ayuu sheekhu indhabeelay isagoo yarba raximah llahu tacaala raxmatan waasica ayuu sheekhu indhabeelay wuxuu ku indhabeelay dhowr iyo toban ayuu ku indhabeelay sheekhu raximah llahu tacaala raxmatan waasica ilaahay waxaan weydiistay buuri tabaaraka wa tacaala inuu iigu bedelo indhaha iga tegey in cilmi naafica inuu ilaahay igu bedelo adduunyada iyo aakhiradaba sida dee rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu ka warramay qofka dee laga qaado indhaha ee labadii uu jeclaa laga qaada ee ixtisaaba ee ajarka iyo abaalka dee ilaahay ka dalba ee dulqaata ee sabraa ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ugu bedelayaa ciwad ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala fiican buu ugu bedelayaa tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi sheekhu raximahullah isaga naftiisa ka waramaya sida ku taalla majmuuc fataawi wa maqalad mutanawica mujalada koowaad wuxuu yidhi sheekhu waxaan bilaabay daraasaadkii iyo dee daraasadii cilmigii baan bilaabay anigoo yar baan cilmigiis ka bilaabay waxaan xafiday qur-aanka kariimka anagoon qaangaadhin qabla albuluuq isagoo sheekhu aanu markaa qaangaadhin ayaan qur-aankii dhammaystira xifdigiisii kadibna waxaan bilaabay uma bada'tu fii talaqi alculuumi sharciya kadibna waxaan bilaabay culumtii shareecada inaan bilaabo alculuum kitaabkii iyo sunnihii culumtii carabiyada luqadii carabida calaa aydi kaiir min culamaa culummo fara badan oo ahlcilmiya oo mandiqadaa markaa riyaad noolayd ee culammada markaa beledkaa ku noolayd ayaan ka qaatay buui culummadii shareecada waxaa ka mida buui ragga waxa ka qaatay kow asheekh moxamed bin cabdilatiif bin cabdiraxmaan binu xasan binu sheekh moxamed bin cabdilwahaab moxamed bin cabdilwahaab oo awlaaddiisii iyo axfaadii sheekha raximah llahu tacaala dee sulaaladii ka soo jeeday sheekha weeye waxaa kaloo ka qaatay cilmiga asheekh saalex binu cabdilcasiis binu cabdiraxmaan binu xasan binu sheekh moxamed bin cabdilwahaab waa dee waxay nasabkoodu galaan sheekh moxamed bin cabdilwahaab culammadan dee nool imanka badankoodu maasha allah waxay galaan sheekh moxamed bin cabdilwahaab bay galeen waa reer ilaahay subxaana wa tacaala barakeebahay waxaa kaloo ka qaatay buuri asheekh sacd binu xamad ayaan ka qaatay waxaa kaloo ka qaatay buuri asheekh xamed binu faris waxaa kaloo ka qaatay asheekh sacad waqaas oo ka mid ahaa culammada makkata almukarama waxaa kaloo ka qaatay samaxata sheekh alcallaama muxamed binu ibraahim binu cabdilatiif aala sheekh oo markaa aysa soo gaadheen waxaanuu ahaa sheekhaasi moxamed binu ibraahim muftigii ugu horreeyey ee sacuudiga lagu dhawaaqo si rasmiya inuu mufti rasmiya ka yahay dee xukuumadduna markaa ictibaarisay ayuu ahaa sheekh moxamed bin ibraahim sheekhaasaan laasimay buu yidhi in ku dhow toban sannadood ayaan sheekhaa dhegaysanayay maasha allah sabir badana yacni toban sannadood in ku dhowan halkaa xalqadaas sheekha xalaqaadka sheekha moxamed bin ibraahim baan laasimay jamiica alculuum sharciya dhammaan culumta sharciga ah waa ka wada qaatay asheekh moxamed binu ibraahim maasha alla sheekhaasuna jaamacad buu ahaa dee cid kasta wax ka qaadan jiray ka luqaduu ka qaadan jiray naxwaha waa laga qaadan jiray fiqiga ictiqaadka mustalaxa cilmu rijaal yani wax kasta waa laga qaadan jiray allahu akbar markii dambe waxaa sheekhu la ii sharaxay oo layga dhigay inaan qaadi noqdo waxaana i cayimay oo ii sharaxay samaxata sheekhinaa moxamed bin ibraahim sheekha laftiisa sheekhiisa ee dhowdu qaadibad noqonaysaa ilaahay tabaaraka wa tacaala buu yihi mashaayikhdaydi iyo culammadaydii ilaahay raallaha ka ahaado ilaahay naxariistiisa waasaca ah ha geli waayo wuxuu uhi sheekhu marka culummo wax ka qaatay marka sheekhu dee shuyuuqbu wax ka qaatay culummo dad ahlucilmiya wax ka qaatay waayo waxaan qabtay buu yidhi anigu ciddata acmaal dhowr mansib intii dee sacuudiga u noolaa dhowr meelood baan qabtay buu kow waxaan qaadi ka noqday mandiqadda kharaj la ydhaa ayuu sheekhu qaadi ka ahaa ilaa in ku dhow afar iyo toban sannadood ayaan ka ahaa buuri ilaa kun saddex boqol koob iyo tobaatankii waxaa kaloo laba markaa sheekhu waqtiga hore qaadibu ahaa intaanu dee muftiga sacuudi ka noqon ibnu baas qaadibu ahaa kadibna waxaan bilaabay laba tadriis inaan macallin ka noqdo machadka cilmiga ah ee riyaad ku yaalla kun saddex boqol iyo labaiyo tobaatankii waxaa kaloon tadriis ka noqday macallin mudaris kulliyata shariica ee riyaad culumta fiqiga iyo tawxiidka iyo xadiiskaa digi jiray buuli waxa camalkaygu uu daa'im noqday ilaa sagaal sannadood ayaan mudarriska halka hay kadibna waxaa la ii tacyiimiyo la ii magacaabay kun saddex boqol koob iyo siddeetankii inaan naa'ib ka noqdo ra'iis aljaamica alislaamiya bilmadiinati almunawara markaa ra'iis waxaa ka ahaa jaamacadda sheekhiisa moxamed binu ibraahim baa ra'iis ka ahaa isaguna naa'ibu sheekha u yahay kadibna mansibkaasaan hayey ilaa kun saddex boqol iyo sagaashankii kadibna marka dee sheekhiisuu dhintay sheekh moxamed binu ibraahim ricaasadii ra'iis aljaamica alislaamiya waxaa qabtay oo loo magacaabay asheekh cabdilcasiis binu baas raximahullah kun saddex boqol sagaashan markuu dhintay sheekhu raximahu llah raxmatan waasica markaa sheekhu wuxuu noqday ra'iis jaamicadda alislaamiya ee bilmadiina munawara marka hore naayib ma loo magacaabo oo de sheekhu naayib ka ahaa sheekhiisii kadibna markuu sheekhuhu dhintay raximahullah isagaa sheekh kursigii qabsaday kadibna kun saddex boqol sagaashan iyo shan waxaa soo fulay alamr almalaki amarkii xagga boqorka madaxweynaha wakhtigaa noolaa inaan noqdo anigu alra'iis alcaam idaaraat albuxuuth alcilmiya waliftaa waddacwat walishaa muftiga caamka ah ee sacuudiga ayaa lay magacaabay buui waa ibnu baas raximahullah kamaan suulin buuhi raximahullah inaan mufti caama u noqdo mamlakadda ilaa wakhtigaa aan qorayo qalinka wakhtigaa aan saacadda aan qorayo waxaan ahay buuhi sheekhu mufti ilaa wakhtigaa aan qorayo ilaahay tabaaraka wa tacala waxaan weydiisanaya gargaar iyo towfiiqii islaam iyadoo sida ay tahay oo mufti sheekh laga dhigay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica waxaa kaloon hayey acmaashan kaloon hayey kow xubin waxaan ka ahaa hay-ata kibaariilculamaa'i bilmamlakati oo culimmada dee xubnaha waaweyn ee ahlu cilmiga ayaan ku jiray waxaa kale oo ra-iisaan u ahay lesnada daa'imada ah ee buxuusta cilmiga ana ra'iisa lasma daa'ima ee qolada fatwada waxaa kaloo ka aha ra'iis majliska tacsiisiga ah qolada raabidat alcaalam alislaami waxaa kaloo ra'iis ka ahay bal wuxuu sheekhu camal hayee subxaan allah subxaan allah haddana afar isagu waxaasoo camalahaya masaajidkiisa intaasoo darsoodana ka akhri jir subxaan allah waxaa ra'iis ka ahaa majlis alaclaa alcaalami lilmasaajid ayaan ka ahaa waxaa kaloo ra-iis ka ahaa majmaca fiqiga ee islaamiga ee makat almukarama fadhigiisuu yahay halkaana raisbaan ka ah oo halkan fataawaha fiqiga soo saara isagu waxaanu eegin lama soo saaro waxaa kaloo xubin ka ahay almajlis alaclaa liljaamicati alislaamiya almadiina almunawara waxaa kaloo xubin ka ahay alhay-at alculya lidacwati alislaamiya fi lmamlaka kutubtaydan qoray ama mualafaati mualafaadkii sheekhuna waa kan taasi waa acmaaluhum tana waa mualafaatuhum waxaan qoray buuhi kutub fara badan buu sheekh qoray raximahullah intuu noolaaba waxaa ka mid a kutubtan qoray altaxqiiq waaliidaax wuxuu ku caddaynaya masaa'il alxaj walcumra wuxuu alifay altaxdiir min albidac oo mawliidkii iyo ixtifaal bilmawlidi nebi uu kaga digayo habeenka israa iyo micraajka in loo dabaaldego ama la xuso habeenka shacbaan shan iyo toban ay tahay dadka qaar baa shacbaan shan iyo toban markay tahay u dabaaldego ciidu ay u tahay taana wuu ka digay yani markaa waa kitaab bidaca uu sheekhu kaga digay ilahi allah ka ah laba risaaladood baan ka qoray buu yidhi oo koobkooban sekada iyo soonka waxaa kaluu qoray kitaab alcaqiida saxiixa caqiidada saxda iyo waxa ka hor imanaya waxaa ku alifay kitaab la dhaha wujuubu alcamal bisunnati rasuul calayhi salaatu wasalaam sunnada rasuulka in la qaato lagu dhaqmo addacwatu ila allahi wa akhlaaqu ducaad addacwatu ila allah iyo ducaaddu akhlaaqigeeda wuxuu kaluu alifay kitaab lahaa wujuub taxkiim sharci illah inay waajib tahay dadku inay qaataan sharciga alle tabaaraka wa taala oo ay ka tagaan sharciga iyo shareecada wixii khilaafa inay ka tagaan wuxuu kaluu alifay kitaab uu kaga shee ka warramayo xijaabka sharciga ah iyo cafaafka iyo in laisqaawiyo mafaasidaylada waxaa kaloo alifay aljawaab almufiid fii xukmi taswiir sawirada xukunkay leedahay shareecada waxaa kaloo alifay kutubtiisa ka mida asheekh moxamed bin cabdilwahaab dacwatuhu wa siiratuhu ou daamacaynkaas waxaa kaloo alifay wuuri saddex saali oon kaga sheekaynayo kayfiyatu salaati nebiy sal alla alay slam wuxuu kaloo alifay sheekhu xaashiya mufiida waa tacliiqaad saaran calaa fatx albaari kitaabka fatxulbaariga sharxi saxiix albukhaari tacliiqaad fiican buu ku leeyahay sheekhu uu caddaynayo meelaha ta'wiilka iyo meelaha khata'ay meelaha saxda u tacliiqinayo sheekhu leeyahay fiihi nadar fiih aad buu fiican waxaan gaaday buu yidhi wakhtigaa u qoray kitaab alxaj ayaan gaaday waayahay waxaa kaloo alifay wuu yidhi risaalad aan kaga sheekaynayo aladila alnaqliya waalxisiya inay adilada sharciga iyo adilada xisiga inay cadcaadu socoto dhulkuna inuu taagan yahay marka halkaa wuxuu ku radinaya risaaladaayr dadkan odhanaya dhulku u wareegaa fikraddaas aada u radiya sheekhu qaarba waxay isku dayen sheekh inay ka dhaadhiciyaan qolooyinkan ictisaasul cilmiga sheegta ee meelaha ka hadle ayuu sheekhu radiyey raximahullah raxmatullahi wasalam marka inay suuragal tahayna wuxuu caddeeyey in xidigaha la gaari karo waa suuragal oo dhici karta taana markaas taaladii weeyaan wuxuu kaga sheekeynaya masaailkan casriga ah masaailkan dhacaya inuu qayb ka sheekeynaya waayahay waxaa kaloo in alifay uuri risaalad ka sheekeynaysa iqaamat albaraahim inuu qofka alle cidaan ahayn weydiista gargaar ama u taga dadka faaliya inuu yahay kufr inuu yahay wuxuu kaloo alifay kitaab uu kaga sheekaynayo aljihaadu fii sabiili illah axkaamta jihaadka iyo shuruuddiisa iyo arkaantiisa fadaaishiisa anwaacdiisa aadaabtiisa uu kaga sheekaynayo adduruus almuhima licaamati lumma waa kitaabkeena aynu akhrisan doono insha allahu tacaala fataawi la xidhiidha axkaamta xajka iyo cumrada inay waajib tahay sunnaha in la qaato bidcadana in layska ilaaliyo inay faral tahay risaaladii yaro fiicano lusuumu sunna iyo in laga fogaado bidcada risaaladaana sheekha raximahullah raxmatan waasica ayaa iska markaa sheekhu kutubtiisu maasha allah dee intii uu qoray weeyaan uu isagu gacanta ku qoray intaa kadibna kutub fara badan iyo rasaa'il fara badan ayaa uu sheekhu leeyahay raxima allaahu ilaahay ha u naxariisto asheekh raxmatan waasica waaye darsigaa hore aynu keeri gaadhsiin wuxuu uhi sheekhu raximah allahu tacaala raxmatan waasica darsu lawal marka kitaabkii duruus buu u qaybinayaa markaa duruusta darsiga ugu horeeya addarsu lawal darsiga ugu horeeya suurat lfaatixa wuxuu yidhi sheekhu waa suuradda faatixada suurat lfaatixatu suuradda faatixada ودي الحمد لله رب العالمين سورة القرآن كالغو فرفرتو صلاة لغو فرفرتو إيه وما أمكن وحي سورة قلع من قصار سوري سورة لها قصار كير ير إيه وما أمكن وحي سورة قلع نقضي من قصار سوري سورة لها ير ير من سورة لقبل أبو السورة دا زلسلة إذا زلسلت الأرض إلى لقلق قالوا سورة الناس قل أعوذ برب الناس talqiinan dadka in loo laqino oo dadkii dee talqiin wa tasxiixan loo saxo lilqiraa'ati qiraa'ada kayfiyada ay u akhrinayaan faatixada iyo qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas suuradaha yaryar ilaa idaa sulsilad in dadka loo saxo oo qiraa'adeeda iyo xifdigeeda iyo macnaheeda iyo tafsiirkeeda talqiinan loo laqino la fahansiiyo wa tasxiixan loo saxo lilqiraa'ati qiraa'adeeda wa taxfiidan la xafidsiiyo wa sharxan loo caddeeyo loo sharaxo limaa yajibu waxay waajib tahay fahmuhu in la fahmo shay waajib tahay in loo sharaxo oo loo caddeeyo yacni suuradda faatixada iyo wamaa amkana wixii kale suuragala min qisaari suwari suuradaha yaryar ee qisaarka ahee suuradaha koobkooban weeya min lagala bilaabo suuradda idaa sulsilat alardu silsaalaha ilaa suurad qul acuudu birabbi nnaas talqiina loo laqinayo wa tasxiixan loo saxayo lilqiraa'ati qiraa'ada loo saxayo wa taxfiidan la xafidsiinayo oo de si ay u xafidaan suuradaha yaryare kooban wa sharxan loo caddeeyo loo bayaan loogu sameeyo limaa yajibu waxay waajib tahay fahmuhu in la fahmo ay waajib tahay ama dee dadkii dee tafsiirkeedii suuradaha yaryare kooban in la siiyo ay fahmeen markaa sheekhu raximah allahu tacaala suuradaha yaryar yani waxaa laga bilaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin baa laga bilaabayaa ilaa lagala gaadho suuradaha idaa زلزلت الأرض زلزالها مركا سورة فاتحة غير فسرنا سورة الفاتحة أي أقول مهم سن أنت كلا ما أتك سورة الفاتحة تفسير كذا مهم مركا سورة الفاتحة أن واحد لو بحي أي فاتحة الكتاب القرآن كنا ولا قفر فرنايا فاتحة صلاتي صلاة لا ولا قفر فرتا قرآن كنا ولا قفر فرتا مركا فاتحة يعني القرآن كنا iyada lagu furfuranaya salaadiina iyada lagu furfuranaya waxa kale kamid magacyadeeda ummul quraan sida ahadiista rasuulka kaleey salaatu wasalaam ku sugnaatay ummul quraan iyadana magaceeda ee ummul quraan ummul kitaab iyadana ku soo aroortay السبع المثاني وحديث رسول كعها وحل السيي سبع من المثاني والقرآن العظيم مركا السبع المثاني ومجي عيد القرآن العظيم نويدا أم الكتاب أم القرآن فاتحة الكتاب فاتحة الصلاة مقعيلا صورنا دي أحاديث توكسو أررتي أما دي قرآنك أي كسو أررتي مركا سورة سورة الفاتحة فضل فربضان بين لانهاي فضائشنا waxaa kamid ah xadiista ku soo arooray xadiiskii abi saciid waxa soo saaray bukhari rasuulku calayhi abi saciid wuxuu yiri waxaanu kunna fi sayr yani safar bay ku sugnaayeen kadibna markaa cinda qowm meel bay degeen kadibna markii ay degeen ay meel ay ku baaqi ahaayeen ayaa ina yar loo soo diray waxay ku tidhi sayidkii ninkii ugu qowmkan ama dadkan ninkii sayidka ahaa ee meesha haystay waa la qaniinay marka annakuna waxaan doonaynaa cid raaqiya oo ku tufta oo marka kadibna almuhim qisada waxay ku tufeen suurat alfaatix ku tufeen kadibna markay suuraddii faatixada ku tufeen ninkii la qaniinay waa bogsaday kadibna rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay qisada u sheegeen saxaabadu wuxuu ku yidhi oo maxaa idiin sheegay annahaa ruqya yani wamaa yudriik annahaa ruqya marka faatixadu inay ruqyo tahay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u qiray ama dee wuxuu ku sameeyey taqriir salawaatu ullaahi wasalaamu marka waa suuratu ruqya waa suurad ruqya ah oo lagu tufay waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba ku soo arooray xadiiska abi hureyra waxaa soo saaray imaam muslim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala allahu xadiiskii qudsiga ah ilaahay waxa uu yidhi salaadda waxaan u qaybiyey beynii wa beyna cabdi nisfayn laba qaybood ayaan salaada aniga iyo adoonkayga faatixada oo akhriyo kala qeybi hadduu yidhaahdo alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu odhanayaa xamadanii cabdii addoonkayga i ammaanay buu odhanaya markuu yidhaahdo arraxmaan raxiimna ilaahay wuxuu odhanayaa atnaa calaya cabdi buu odhanaya faidaa qaala maaliki yowmi ddiin markuu yidhahdo maaliki yowmi ddiin ilahay wuxuu odhanayaa waxa i tacdiimiyey oo i weyneeyey addoonkayga bay weynay almuhim marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam suuradda faatixada marka qofku akhriyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u jawaabayo oo alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka taasina waa fadliga ay leedahay suuraddu suuratu lfaatixa qofka aan dee qur-aanka akhriyin salaada dee salaad ma laha man sallaa salaatan oo aan akhriyin faatixada salaadaas waa salaad naaqisa ama laa salaata liman lam yaqra' فاتحة الكتاب يعني قفك أن فاتحة أخرين دي قفك أسي صلاة ملا مركا سورة دوا سورة وين دوا أعظم سورة في القرآن سيدا حديث تقار كم تكسار ورتي قرآن كسورة دي سوى سورة أقوي والسورة الليلة سورة الفاتحة مركا دي إن لفهمان ولو تفسير كده قفك والحمد لله فهمان وشيء مهم وهي سورة دو دعا كتير تبريو بلنك كدحيا الله iyo addoonkiisa towxiid اlasmaa wasifaat towxiid aluluuhiya towxiid alrububiya qiyaamihii bay ka sheekaynaysaa suuraddu waxyaabo fara badan ayay dee ka warramaysaa waxaana si fiican u sharaxay sharax dalayaab leh alxaafid ibn اlqayim ilaahay raadlaha ka ahaada kitaabka madaarij saalikiin ayuu ku sharaxaya suuradda faatixada marka wuxuu yani waad la yaabaysaa si cajiiba tafsiir cajiiba ayuu saarayaa tafsiirka suurad waad la yaabaysaa sida ibnu lqayim suuradda uu fasirayo kolba uu la raacraacayo markaa waad la yaabaysaa fawaa'idda iyo ka soo saarayo ilaa raalaaka aayaadka ay leedahay waa toddoba aayadood sida saxda ah oo dee waa toddoba aayad marka bismi illaahi raxmaan raxiim bisinku ma aayad ka mid ah faatixada mise ka mid maaha khilaaf baa ku jira culummada sida saxda ah bismi illaahi raxmaan raxiim kuma jirto faatixada waa aayad madax bannaan mustaqil ah waxaa loo soo dejiyey inay kala fasliso ama kala saarto bayna asuwar markaa dee basmaladu waa aayad madax bannaan waana dee qowlu shaykh lislaam ibnu taymiya raximahullah iyo jamaaca min alculamaa marka toddobada aayadoodna marka alxamdu lilahi rabbilcaalamiin laga bilaabo aayadda hayri lmaqduubi calayhim waxay noqonaysaa aayad halkaa halkaas markaa aayad bay noqonaysaa waayo haddii dee bisinka laga jaro halkaas hayrilmaqduubi calayhim aayad bay marka halkaa noo markaa aayad halkaa aayadba ka bilaabmaysa marka dee sax buu noqonayaa toddobadii aayadood bisinkuna wuxuu noqonayaa aayad madax bannaan bismi illaahi raxmaan raxiim waa aayad madax bannaan oo keliga taagan weeyaan suuradda faatixada maba dhacdaba sida saxiixa ah aqwaasha ahlucilmiga iimaamkuna wuu akhrinaya ma'muumkuna wuu akhrinayaa munfaridka qofka keligii tukanayana wuu akhrinaya salaadu siri ha noqoto salaadu jahri ha noqoto maba dhacdaba sida saxda ama sida de qowlka raajixa waana madhabka dee shaaficiyadu maraan waana sidaa sheekh ibnu baas raximahullah laftiisuu marayo oo odhanaya qowlka saxda ahi faatixadu maba dhacdaba aqwaasha ahlucilmiga waa qowlka ugu ansaxsan iimaamka ma'muumka munfaridka saddexda xaaladood haddaad iimaam tahay iyo haddaad ma'muum tahay oo lagu tukinayo haddaad munfarid tahay maba dhacdaba suuradda faatixada la yidhaahdaa maba dhacdaba iyadu salaad siriya salaad jahriya ama ha noqoto maqribio cishaayo ama salaaddii siriga ahaydee duhurkii iyo casarkii faatixadu maba dhacdaba qowlka saxdaa dee culammada qaar ba kala qaadqaaday iyagu oo salaada siriga salaada jahriga wal culammada ahlucilmiga qaar baa kala qaaday calayhim raxmatullah ilaahay dee ha u naxariisto jamiican culammada almuhim faatixadu ma dhacdo xaalad ka mida axwaash ila almasbuuq qofka dee haddii uu soo gaadho imaamkao raakica oo dee laga hormaray mooyaane oo rukuucda aad soo gaadhay imaamkao raakica mooyaane xaaladdaa mooyaane inta kale dee ma dhacdo xaaladda way kaa dhacday waay baaraka allahu fiikum markaa faatixadu waa shay qofka laga rabino macnaheeda ama macaanida alxamdu waa mahadda iyo ammaanta waxaa iskale lilaahi ilahay baa iskale ilaahay tabaaraka wa tacaala bay u sugnaatay ilaahay bay khaas u tahay ilaahay baa mutay ilaahay ehel wuxuu u yahay in la mahadiyo tabaaraka marka alxamdu lilah waa shay haabita oo u sugan dee dawaam iyo istimraar ayaa dee laga qaadanaya waa jumla alismiya maxay faa'iidaysaa dawaam iyo hubuut iyo istimraar ilaahay baa markaa mahadda iyo ammaanta iskale jalla wacala waa haabita lahu lilaahi alla tabaaraka wa tacaala ilaaha uluhiyada u saaxiibka iyo cubuudiyada xaqa rabbilcaalamiina rabbi macnaheedu iyadu waxay tahay kelmadda rabbi ilaaha khaaliqa ah wax abuuray almaalik ee iska leh tabaaraka wa tacaala ee mudabbirka ah maamulka iyo tasarufka iska leh markaa rububiyadu inuu dee boqor yahay inuu mutasarif yahay inuu amarka leeyahay abuurka iyo noolaynta iyo dilitaanka iyo tasarufka oo dhan rububiyadu macnaheedu waa sida marka ilaahay isagaana dee rububiyada iyo tasarufka iyo lahaanshaha iyo abuurka iyo risiqa iyo noolaynta dhammaan ilaahay baa rabbiga subxaana wa tacala rubiiska markaa rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan wax kasta oo mawjuuda oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ka soo hadhay ayaa la yidhaahdaa caalamiinta kullu maa siwa allah wax kastoo alle dhammaan ka soo hadhay waa shay caalami marka ilaaha caalamiinta oo dhan abuuray u taliya ku tasarufa iskale rabbilcaalamiin waana dee ilaha rububiyada iskale uluhiyada iskale arraxmaan araxiim raxmaan iyo raxiim ismaani min asmaa illaahi tacaala waa laba magac oo ilaahay tabaaraka wa tacaala u leeyahay waxaa laga soo qaatay dee min araxma arraxmaan ilaaha tabaaraka wa tacaala ku sifaysan naxariista waasaca ilaah ku sifaysan waxaana dee ay tilmaamaysaa ilaahay naxariista inuu ugu sifaysan yahay sifa daatiya oo daata ahaan ayuu ugu sifaysan yahay alraxiim ilaaha naxariista ku sifaysan naxariista waasaca ee soo gaadhaysa addoommaha iyo khalqiga markaa raxiim ay bicibaadihi addoommaha ayuu nahay marka halkaa ficilkaasi ama isamku waa mutacadi oo dee ilaahay waa raxiimun ay bicibaadihi addoomihiisa ayuu u naxariistaa markaa kaasi afarkiisu wuxuu noqonayaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommaha uu u naxariisto marka ilaahay naxariistiisa uu ku sifaysan yahay wuxuu soo gaadhsiinayaa bicibaadihi addoomihiisa marka raxmaan iyo raxiim waa laba magaco ilahay leeyahay tabaaraka wa tacaala ma bannaanay bay ahlucilmigu yidhaahdeen magaca raxmaan in cid kale uu la baxo ma badan waa magac khaas ku ah ilaahay tabaaraka wa tacaala الرحمن مقع الرحمن عدان إلهي أهين سبحانه وتعالى والله بحي كرتا ما بنانا شيء وحنا لبح عبد الرحمن أما عبد الله مقعين صبت دي قفك لكن مقع الرحمن وخليه إن لبح الشيء بنانا مقعيدا كلا أما دي عسيس أما كوالا لبح كرابع المدينة لكن رحمن إيه قدوس إيه magacyada ilaahay tabaaraka wa tacaala qaar ka mida ayaa khaas ah oo alle mooyaane cid kale aanu lahayn marka raxmaan waxay ku dareen asmaada ilaahay ku khaaska subxana wa tacaala araxmaan raxiim maalik yowm ddiin marka maalik dee waa qiraa'o saxiixa malikna waa qiraa'o kaloo dee saxo mutawaatira iyaduna marka ilaahay labadaba waa leeyahay waana maalik oo dee isaga ilaahay tabaaraka wa tacaala maalika isagaana malika oo boqora marka ilaahay waana maalik dee waana malik waana boqor oo isagaa malika dee waa maalik oo isagaana iskale marka labaduba waa qiraa'ataan waa ansaxeen labaduba waa sugiin marka ilaahay maaliki yowmiddiini maalinta qiyaamaha waa ilaaha boqorka ah waana dee sida xaqiiqiga ah ilaaha tabaaraka wa tacala ku sifaysan liman ilmulku lyowm mulkiga iyo boqortinimada ayaa iskale lilaahi lwaxyi lqahaar mulkiga maalinta qiyaamaha waxa iskale allah raxmaanka unbaa iskale yowmuddiini ee yowmulqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaahay baa maalika wixii xataa sheegan jiray boqor ama madaxweyne sheegan jiray way dhammaatay marka yowmuddiini ee yowmulqiyaama waa maalinta qiyaamaha ee dee ilaahay subxaana wa tacaala la hortegi marka maaliki yawmiddin de intaasi waa ilaahay baa la ammaanaya alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaan alraxiim maaliki yowmiddin waa asmaadii ilaahay iyo ammaantii ilaahay iyo magacyadii ilaahay tabaaraka wa tacaala iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin intani waa duco marka halkan duca markaa bilaabmatay ilaahayow iyaaka adiga uun baanu nacbudu ku caabudayna iyaaka adiga uun ayaanu ku caabudayna ma caabudayno ilaa iyaaka adiga mooyaane cid kale ma caabudayno wa iyaaka nastaciinna adiga uun baanu ku weydiisanaynaa cawnka iyo gargaarka ku weydiisanayna ay cid kale gargaarka ma weydiisana markaa dee halkaa ilaahay baa iskale cubuudiyada xaqa ilaahay baa uluhiyada xaqa iskale su-aasha baryada iyo dalabka la dalbayo alle subxaanahu watacaala in la dalbo oo qofku alle u laabto tacalluqa iyo iltijaaga ilaahay subxaana wa tacaala loo laabto marka dadka qaar ka mid dabducadu ma garanayaan isagoo dee faatixada akhrisanaya ama dee salaada safka hore ku jira ama dee aad u cibaadaysanaya ayaa haddana dadka qaar waxay odhanayaan dee way bannaanta in la yidhaahdo madad madad yaa nebiyallaahi madad madad yaa yacni dee kelmaddan madad ayaa nebiyallaahi iyo dee iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin way isdiidayeen waayo ilaahay keligii unbaa la caabudi keligii baa la weydiisanaya keligii baa lagu tacalluqaya keligii baa loo laabanaya laga haddaad tidhahda madad madad yaa nebiyallaahi ama madad madad yaa rasuulallaahi aad tidhaahdo dee waa shirkigii ay diidaysay iyaaka nacbudu iyaaka nastaiin marka waxa ayaan darraa dee dadkii ma garanayaan tafsiirkii faatixada oo dee imminka macnaha suuraddaa dhan uu akhriyayo ma garanayo iyaaka nacbudu iyaaka nas macnahan suuradahani ku fadhiyaan weliba dadka aan dee carabta hayni ma garanayaan walihaada shirkigu wuxuu aad ugu badayay dadka cajamta dadka cajamta ah ee aan dee carabi la garanayn wax kastuu iska odhanaya yaa nebiyallaahi yaa marka wixii haddaanu garanayn mawliid buu wax odhanaya mawliidkan qaadaa nebi ammaan baan qaadaa ma garanayo nebi ammaankan iyo alfaadan ku jirta iyo shirkigan ku jira iyo kufrigan ku jira ee dee nebiga alle la baryayo hadalladan halista ah ee kufriga ah ma garanayaan marka haddee jahligu waa asbaabta sababaya in dadku diintii ilaahay tabaaraka wa tacaala inay khuraafaad ku dhacaan inay bidca ku dhacaan inay yacni qofku mar haddaanu dee calaa cilmin ama calaa basiira diintiisii ama diintii saxda ahayd haddaanu dee qofku aqoon u lahayn dee shirki buu ku dhacay marka dadku qaar baa ku odhanaya salaadda marka laga baxo ee salaadda la dhammeeyo dee ma inoo ducaysaan dee magu fahmin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin maxaynu ducaynaa iyaaka nacbud meelad faatixada akhri may waan akhriin ku odhanaya maxaa ku jiray dee ma garan iska odhanaya marka ma fahmayo iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin ihdina siraata ducadan weyn ee qur-aanka ku jirta ilaahay ina baray ee xataa la balaleeya addoommahana sidaa dhaha ilaahay baa yidhi alxamdulilah rabbilcaalamiin innakana waa inala barayaa dee ilaahay tabaaraka wa tacaala addoonku wuxuu barayaa inuu addoonku yidhaahdo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin marka innakayna la baraya ihdina siraat almustaqiim siraat innakayna la baraya waana duco qaar ba ku odhanaya haad inta gacmahaas ay taagaan dee inoo duco sheekhow wadaadow markaasaad ka odhan waa faatixadii maalan akhriyay meen waan akhriyay maxaa ku jira dee garan maayo inoo ducee walaa xawla waa ayaan darra dee walaa xawla maba garanayo suuraddan dhan iyo macnaheedan iyo waxaan ay koobsanayso xataa ma garanaya marka xataa dadku ducada ma garanayaan suuraddan faatixadu waxaa ku jirta duca ku jirta waana duca wendi ihdina siraad waliba duca weyn ba ku jirta intan baa baynugu filan haddaynu fahnaba faatixada baynugu filanba ilaahayow iyaaka adiga un baanu nacbudu keligaa baanu ku caabudaynaa ilaahay baa halkaa waa tawxiidkii ode waa ilaahay baa subxaana wa tacaala iskale dalabka iyo su-aashii cibaadada waa iyaaka keligaa banu nastaciin ihdina wataan ihdina ilaahayow waxaad na tustaa na waafajisa hidaayadu waa laba sida ahlucilmigu deesha tilmaameen hidaayadii bayaanka caddaynta iyo irshaadka iyo tusitaanka ya oo dee na tus noo caddee dalaalada iyo irshaadka iyo bayaanka iyo hidaayatu tawfiiq wa ilhaam waafajinta iyo qofka in lagu sugo shayga camalka labadaba ilaahay inuu inoo caddeeyo inna tuso xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu sugo inagu ilhaamiyo ilaahay baana iskale tabaaraka wa tacaala ilhaaminta iyo tawfiiqinta iyo waafajinta ilaahay baa iskale innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yasha waatii rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeerkii abu aalib waatii layidhi innaka laa tahdi man axbabta ciddaad jeceshahay adiga ma hanuuninaysid marka wehdina waa duco marka duco weyn weliba ilaahay waxaa nagu tusna tustaa oo aadna waafajisaa oo aad nagu sugtaa asiraada jidka almustaqiim jidka toosan ilah nagu sug marka de waa duco weyn ducadaasi jidkaa toosan jidka toosan culummadu ama ahlu cilmigu dee tafaasiir fara badan bay saareen ama cibaaraad dhowr cibaarado fara badan bay ku leeyihiin alislaamu waa islaamka alqur'aanu jidka toosan waa qur'aanka hadallo fara badan bay culammadu ku leeyihin laakiin dee culammada muxaqiqiinta waxay ku soo koobeen jidka toosani waa laba arrimoodun waa cilmiga naafica ah iyo camalka saalixa waaba intaa yacni wax kalaba ma hadda cilmigii naafica ah waa inaad taqaano xaqa oo dee macrifatu lxaq waayo imminka haddaanad xaqiiba geranayn dee sideebad ugu dhaqmi kartaa marka xaqa in lagu dhaqmo camalka waxa ka horeeya cilmiga baabu alcilmi qabla alqowli walcamal imaam albukhaari marka de mar kastaba cilmiga naafica hore qofku waa inuu yaqaano shaygani inuu xaq yahay markaad garato tila macrifan u leeya waxaasaa xaqa kadibna uma tacmalu bihi kadibna ku dhaqante iminka haddaanad xaq garanayn oo tidhaahdo xaq baan raadinaya ama xaq baan sheegaya dadka qaar baa baxa waynu ognahay ama wax sheega ama dha bayaan baan jeedinaya liibaanta adduunyo liibaanta aakhiro ayib wuxuu doonayaa wanaag buu doonaya ay suuragel ma yahay isagoon macrifo iyo aqoon xaqa u lahayn inuu sheegaa suuragal ma tahi mise suuragal maaha suuragal maaha inuu sheego ku dhaqmo iska dhaaf inuu sheego isagu inuu ku dhaqmo suuragal maa xataa yaclam ilaa uu garanay marka maraatibta maxaa uga horraysa diinta maxaa uga horreeya cilmiga uga horreeya kadibna markaad garato alcamalu bihi ku dhaqan soo maaha waa lagu dhaqmaya waa martabada labaad saddex markaad ku dhaqantana addacwatu ilayhi dadka loogu yeedhaya marka dadka loogu yeedhayana way ku dhibayaan dadkuye wasabru cala aladaa fiihi dhibaatada kaa soo gaadhaysana waa loo dulqaadan dee marka maraatibta diintu waa taa cilmiga oo xaqa inaad taqaanade uma alcamalu bihi waad ku dhaqmaysaa uma addacwatu ilayhi uma asabru cala aladaa fiihi kadibna wixii dee walcasri ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu iimaanku iimaanka iyo ictiqaadka iyo cilmigii weeyaan waayo dee iimaankaagu iyo ictiqaadkaagu sax ma noqonayo ilaa aad cilmi u leedahay iminka haddaad tiraa waxbaan iska ictiqaadsana waxbaan iska rumaysanahay waa inaad cilmiga ka suganta calaa basiiratin ay calaa cilmi wax cad waa inaad ka suganta ilaa haddii kale oo diintaadii su-aal lagaa weydiiyo ama shubha laguu soo tuuro ama shaki lagaa geliyo ama masalo kaadha ka weyn kaayara dawi lagu weydiiyo oo isku dhacaragta ka warran wixiiba hadkala saari weyda waa dhibde marka qofku waa inuu diintiisa kaga sugan yahay calaa cilmi wax cad oo inuu kusi marka waa inaad xaqa taqaano kadibna ku dhaqanto kadibna dadka ugu yeedho kadibna dhibaatada kaa soo gaadhaysa waa marxaladda ugu dambayse inaad dulqaado marka dee caalamkii dhibaata dhacaysa meel kasta qalab baa dhacaya marka waxaa akhtaa dhacaysa caalamku idinka arkay dee dhibaatada dhacaysa marka dhibaatada dhacaysa ama khata aan dhacaya ama dee qof qori qaatay oo booday ha ahaado ama mid carray ha ahaado yidhi waxbaan dadka gaadhsiinaya ha ahaado ama mid kaloo meel isku qaadqaaday ha ahaado ama mid kaloo kursi fulay ha ahaado yacni hadduu qofku cararo isagoon qawaacid cilmi ama cilmi aasaas cilmi haddaanu ka indilaaqin waxaas waa habaan mansuura waayahay ilaahay waxaa lagu sugtaa asiraada jidka almustaqiima toosan marka jidka toosan muxuu noqonayaa khulaasatul kalaam soo khulaasayno waa cilmiga naafica iyo alcamal الصالح العلم النافع والعمل الصالح جدك توصني وعلمك النافع يعملك الصالح وإذا دارت علم لها معقول ماها إنا فرد قاتسا معقول ماها waayahay marka diinta ha la fahmo aqoon ha loo yeesho ayaa dee qofka diintiisa inuu dee aad u fahmo waa muhim ta kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee dardaaran buu bixiyey waar qofka noolaadaa waa dardaaran khilaaf buu arki doonaa fara badan yaa haa haye dee rasuulku dardaaran ka noolaadaa xataa diinta la isku khilaafay waa kii rasuulku dee markaa maadaama adduunyadii fitan baa dhacaya khilaaf baa dhacaya qofba meel buu u boodaya dawidinka arkay waxa dhacaya adduunyada fitanka dhacaya masaa'ibta dhacaya waxbaa dhacaya dee markaa maxaa lagaga badbaadaya dee cilmi naafica lagaga badbaadaya waayo qori la qaataana xal maaha kursi lagu cararaana xal maaha hadduu qofku idhaha waan warwareegina dee xal maaha cilmi loo fadhiisto diinta la fahmo in shareecadii dib maaragtay ah taasun baa dee lagu badbaadaya sidka toosani markaa waa cilmigii naafica ahaa iyo camal saalixa oo kala weyn ah waa idinka arkeed dee akhtaada dhacaysa yacni iminka yani akhtaada la yaab kale waxaa mida dad berigii hore odhan jiray dee dhowr iyo sagaashankii odhan jiray waxaasi waa xaq waa caadi waa la geli karaa way bannaantii waa jiha daliil baan u haynaa ayaa beri dhowatay intay meel gobollo kale intay isku meelaha dhex meelo dhex intay tegeen ayay bayaan soo saareen yidhahdeen allah wax allaala waxaa jira waa fitan wax allaala waxaa dhacaya waa fitan laga fadhiisto wax laga yaabo intaasoo sannadoodna inuu dee dadka dhiiggooda ku khamaaray laftiisu inuu dhowr iyo sagaashankii ku khamaari jiraa laga yaabo ilaahay baa weydiinaya allah almustacaan marka akhtaabaad yani qalab baa dhacaya marka akhtaada dhacaysaa sababta weyn isweydiiye xataa ila imika taariikhdu waa duruus in lagu cibro qaadanaya taariikhdu waa duruus waa cibar waxaan taariikhda la yidhaa ninkii dhowr iyo sagaashankii wixii dhacayay yidhi addilaan u haya ee cajirda laga duubay ee daliilu haya ee imikana odhanaya waa fitan haye subxaanallah dhibaatka marka qofku wuxuu garan waa inuu su'aal isweydiiyo min ay khalalkani xaggee ku kayimi ayna alkhalal waxaa maqan cilmigii naafica rusuukhii cilmiga alrusuukhu filcilmi cilmigii raasikha ahaa ee qadamka cilmiga ku sugnaa ayaa maqan tahay kolba dee marka dabaysha ayaa marka dhufanaysa waayo marka ahdina ilaahay waxaa nugu hanuunisaa asiraada jidka almustaqiima toosan ilaahay nugu hanuun waa cilmigii naafica ahaa iyo camalkii saalixa ahaa jidka toosan laba labada haddii la waayo xoog kama jira siraada ilaahay waxaa nugu hanuunisaa jidkii aladiina kuwa ancamta calayhim ilaahay kuwaad u nicmaysay jidkay mareen ilaahay nugu hanuuni jidkaasina waa kee waa min annabiyiina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آياتي كلا فسرتي ومن يدع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين مركات ذاتك اللون نعمي وايو ومن النبيين له النبيين تدريقون والصديقين طريقة الصديقين طريقة شهداء طريقة صالحين وحسن أولئك رفيقا ilaahayow dariiqada kuwaana raac hayri lmaqduubi calayhim dadkaad u cadhootay dariiqoodii midaan ahayn dadka loo cadhoodayna wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku fasiray alyahuudu yahuud weeyaan wala daaliinana wuxuu ku fasiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii ansaxay dadka daaliintoyna ee annasaara nasaari weeyaan culammadu halkaa waxay ku cileeyeen dadka loo cadhooday waa yahuuda oo waayo ilaahay bay subxaanahu wa tacaala ku caabiyeen cilmigiibay hayeen yahuuda laakiin kumay dhaqmin cilmigii naafica qoladan daalliintuna waa nasaaradiioo ilaahay bay caabudeen tabaaraka wa tacaala ay can jahlin jahli bay ku caabudeen marka qofka ilaahay jahli ku caabudaana nasaaradu shabbihi qofka cilmi leh ee camalka ka tagaana yuhuuddu shabbahan halkaasaynu insha allahu tacaala ku joojinayna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bilah